madaxweynaha maamulka puntland rofeor cabdiweli sheekh axmed ayaa gardarro ku tilmaamay waa rofesor cabdiweli maxamed cali ayaa gardarro ku tilmaamay mooshin yaala baarlamaanka soomaaliya oo ka dhan ah maamul waa baarlamaanka jubbaland gaas ayaa u sheegay xildhibaanada markaasi baarlamaanka soomaaliya in ay qabtaan shaqadii loo igmaday inta ay ku mashquuli lahaayeen ayuu yidhi arrimaha jubbaland waraysi uu siiyey v o e da ayaa cabdiweli cali gaas waxa uu kaga hadlay qaxootiga soomaaliya ee yeman ka imanaya ee soo gaaraya boosaaso wariyaha v o e da ee boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa rofesor cabdiweli gaas waraysi halkaasi kula yeelatay waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda amniga ee puntland sida ay hadda tahay xaaladda ammaanka puntland aada bay u wanaagsan tahay boqolkiiba boqol markii loo eego waktiyadii ka horreeyey siday ahayd waa la socotaanoo meel walba waxaanu geynay ciidan boliis ah ciidan bermid ah oo amniga gudaha suga puntland waa amni iyo xasilooni iyo kala dambeyn mug weyn baa ka jirta madaxweyne bulshada waxa ay ku guuxaysaa in wada shaqayn la-aani ay ka dhexayso hay-adaha dawliga qaarkood taasina ay sababtay in habacsanaan ay ku timaado dhinaca maamulka iyo ammaankaba arrimahaas ma kuu muuqdeen haddayse kuu muuqdeen maxaa tallaaba oo ka qaadaysa dabcan dowlad kasta iyo xukuumad kastoo jirtaahi dhalisheeday leedahay hadday jirto arrinta iyadaahi wada shaqayn la-aan hay-adaha dawligaahi dabcan waxa weye in wax laga qabtay u baahan tahay marka annagu oran mayno dhaliil ma jirto wixii dhaliiloo jira waa qaadanaynaa wixii saxitaan u baahanna waa saxaynaa haddii ilaah yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u saxaynaa laakiin waxaan aaminsanahay xukuumaddu wax badan inay qabatay amniga ka qabatay dhaqaalaha ka qabatay kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta ay ka qabatay iyo haykalka dowladnimo wax badan ay ka qabatay reformyo iyo isbedelo shaqaalaha ah dhanka ciidamada ah dhanka ah cadaaladda intaa waa ay dowladdu ay ka qabatay waxaan rajeynayaa marka horumarka aan bilownay iyo tallaabadaas dowladnimo oo lagu dhaqaaqay in la horumariyo mas-uul kasta oo dowliyihi geed meel ka baxay maaha qofk haduu shaqeeyana waa u shaqeeyey hadduu shaqo waayana waa laga qaadayaayo dee qof kale oo mas-uulaho shaqadii wada oo shaqo ka fiican qabta ayaa la keenaya marka wixii sixitaana oo dhaliila waa saxayna diilaya diyaarba dad ka badan lix kun ayaa soo gaaray puntland waad booqatay goobta lagu nasiyo maxaad ku aragtay maxaa idinka qorshaysan maadaama somalilan ay joojisay in dadkaasi ay ka degaan dekadahooda puntland oo culays fara badani kusoo fool leeyahay see uga diyaargarowdeen runtii dadka puntland shacabka puntland waa shacab wanaagsan weeyaan waa shacbi naxariis badan culimada iyo ganacsatada iyo dadweynaha iyo dowladda iyo hay-adaha nala degan oo ay uga wada iyagoo wada jira ay uga qayb qaateen waan tagay xarunta dadka ay ku nastaan runtii aad baa looga shaqeeyey annagu odran mayno iyo lama keeni karo sababto waxaa weeye shalay soomaalida u qaxda yeman maanta yemantii iyo soomaalida u qaxda baa soo qaxaya marka waxaana saaran waajib saan sheegay diini ah waxaana saaran waajib bini aadanimo waxaana saaran waajib islaamnimo waxaana saaran waajib darisnimo intaasoo dhan marka anagoo eegayna sida meelo kale ma oranayno nama soo ma imaan karaan dadku culays badan ayay puntland ku haystaa culays dhaqaale ayay arrintaas wadataa alqaacidada gacanka carbeed oo iyana meesha saldhiya ku lahayd marka dhanna amni ahaan inaanu ka feejignaano inaysan saameyn ku yeelan nabadgelyadeena iyo deganaanshaha puntland dhanka kalena dadkan si bani aadamnima loo soo dhaweeyey maadaama culayskan dadkan uu aada u fara badnaa horay haatanna dad badan la sheegayo inay kusoo wajahan yihiin puntland dowladda federaalka ah iyo hay-aduhu gacan intee lag ayay ka geysteen arrintaas runtii hawshaan waxaa ku keligeystay dowladda puntland iyo hay-ado nala degan oo hay-adda qaxootiga adduunka oo kale iyo wax lamid ah weeye waxa hadda aanu ka wada shaqaynaa dhowr hay-adada noocaasa iyo dowladda puntland iyo shacbigeedii weeye arrintan waxaa ku keligeystay cid kale oo ay taageero ka heshay ma jirto ama dowlad faraal ha noqoto ama yani wadamo kale oo deeqbixiyaasha ha noqoto eh waxaan rajeynaynaa in magaca soomaaliyeed magaca dowladda somaliyed la isticmaalayo haddii dhaqaale yani uu ka soo gelayo magaca yani la rabo in wax laga qabto qaxootiga imaanaya soomaaliya dabcan de meesha ugu badan ama iridda ugu badan ay kasoo gelayaan somalilandna maaha xamarna maaha meel kalena maaha waa boosaaso weeye marka waxaan u sheegayna dowladda federaalka iyo beesha caalamka intuba in runta la wajaho xalka haddii la rabo dadkan in wax loo qabtana waa la yaqaana meesha ay joogaan iyo cidda ay culayska ku hayaane culayska lala fududeeyo lagana qayb qaato madaxweyne waxaa socota qabanqaabada shir lagu qaban doono magaalada gaalkacyo beelaha qaar ayaa saluuka muujiyay habka loo qaybsaday ergada oo kale inaysan ku habboonayn dhinaca kale maamulada dariska ah waxa ay ka muujiyeen hadal iyo inay colaad kaga jawaabayaan arrimahaas maxaa kaaga qorshaysan horta gaalkacyo toddobaanku ku horumarinaya gaalkacyo waa waxay ka tirsantahay puntland cid hadda colaad la soo aadi karto oo cid haddee shidan oo la soo aadana waa iska celinaynaayoo waa isaga filannahay shirkuna cid kale duulaan ku yahay oo uu shida ku yahay anigu kulley ma ogi laakiin cid kastoo isku dayda inay carqaladayso shirka de kule annaga waxbaa nooga qorshaysan haddii ilaah yidhaahdo waa difaacaynaa waana ka hortegaynaa tan ku saabsan ergada iyo dadka saluugsan iyo shirkan shir wada tashi weeye puntland toddobiy toban sana dhisan tahay weli waxba la isma weydiin marka waa wada tashi meesha aanu ka nimid meeshaanu joogno meeshaan u soconno wixii naga khaldamay wixii noo sax ah ergadan haddii aad toban kusoo aadda qabiilka haddii boqol kusoo aadda intaba wax na xorhoo gobol iyo qabiil uga kordhayaa ma jiraan baarlamaanka dowladda federaalka waxa ay wadaan mooshin ka dhan ah baarlamaanka jubba maxay tahay aragtida ku wajahan arrimahaas ee maamulka puntland
arrintaas madaxtooyadan wax ka soo baxay qoraal golaha wasiirada puntlandna waa ka shireen qoraal bay ka soo saareen waxaan u arkaa anigu gardarro iyo aabi iyo usanno lala aadayo maaragtay jubbaland waxaa lagu heshiiyey dowlad federaala somalia ku heshiisay dadkaasi maamul bay dhisteen waxay istaahilaan in lagu taageero oo keli ah baarlamaanka soomaaliya hadduu shaqo qabsanayo shaqo badan baa u taalla howlihii iyaga loo igmaday ayaasan wax badan aysan ka qabanin laba sana iyo iyo barbaana dowladda sii ordaysaa marka waxaa la rabaa waxaa dhabta in la wajaho lagu mashquulo laakiin wax xasaasiyaad kicinaya oo soomaali kala geynaya oo soomaali kala durkinaya in lagu mashquulo looma baahna baarlamaanku shaqadiisa caadiga ha qabsado yuusan ku mashquulin jubbaland shida lala aado anugu ma qabo waana kasoo horjeeda kaasi waxa uu ahaa cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamulka puntland oo u waramayay waryaheena boosaaso faadumo yaasiin jaamac